جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si weliba idiin soo gaaraya maqalka idaacadda islaamiga andalus ku soo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka oo habeen kasta oo sabti ah aad kala socotaan idaacadda islaamiga andalus عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا qodobada caawa barnaamijka aad ku maqli doontaan aana ku raadraaci doonno hadduu alla idmana waxaa ka mida madaxweynaha maraykanka donald trump oo markii labaad bahdilaad kula kacay kooxda riddada sheegayna inaysan soomaaliya ka jirin dowlad nidaamka muqdisho fadhigiisu yahayna ku tilmaamay mid uu hareeyey musuq maasuq xilli maalmo kadib uu niiyo ku wajahan yahay murtad xasan gurguurte dowladaha reer galbeedka oo niyajab iyo walaac ka muujiyey maamulada dabadhilifyada u ah ee ka dhisan gobolada dalka waddadii ay afghanistan martay bay mari soomaaliya dalibaan baa la wareegtay soomaa soomaaliya iyo muqdisho al-shabaab baa la wareegay saadaasha in soomaaliya ay qaadi doonto dhabbihii afghanistan oo ah hadalhaynta ugu weyn ee taagan waxaad caawa barnaamijka ku maqli doontaan dood hadalhayn badan abuurtay toddobaadkan oo si aadahana loogu faaqidayay baraha bulshada ee soomaalidu ay ku xidhiirto qodobada kale waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha itoobiya abey axmed oo mar kale ku celiyey in badda cas iyagu ay leeyihiin ayna qabsan doonaan dekedda casab milatariya oo ku jirta diyaargarow dagaal haddaba hadallada ka soo yeeraya hogaamiyaasha xabishida ma mid jahawareer ahba oo itoobiya miyay u socotaa xeebaha soomaaliya magaalada khaza oo muddo maalmo ah isgaarsiin la'aan ah in ka badan nus milyan falastiiniyiin ah oo si xooga loo barakiciyay toddobaadkan gudihiisa iyo ciidanka yuhuudda oo qidaaca ka wada howlgallo militari oo cusub xaaladihii ugu dambeeyey toddobaadkan ee dagaalka khaza ayaad barnaamijka ku maqli doontaan sidoo kale caawo waxaad barnaamijka ku maqli doontaan waa rawdada waxbarashada ee al abraar ee ka furan degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan oo soo bandhigtay arday baratay akhriska iyo qoraalka warbixin aan idinkaga diyaarinay munaasabadii lagu soo bandhigaya waxqabadkaas ayaad barnaamijka ku maqli doontaan qodobadaas iyo kuwo kale iyo xubnihii dhacdooyinka toddobaadka iyo aragtida dadweynaha ayaad caawa barnaamijka ku maqli doontaan ee waa mar kale iyo barnaamijka raad raaca toddobaadka عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا وهجاك aan ku bilownaya madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa markii labaad bahdil kula kacay kooxda riddada sheegayna inaysan soomaaliya ka jirin dowlad nidaamka muqdisho fadhigiisu yahayna ku tilmaamay mid uu hareeyey musuq maasuq xilli maalmo kadib new york uu ku wajahan yahay murtad xasan gurguurte haddaba warbixin qodobkaas ku saabsan waxaa inoo sii ambaqaadaya bashiir muxiidiin abu ayman bashiir xilli isbedelo lama filaan ah iyo kuwa aan horey loo arag uu ka imaanayo siyaasadda arrimaha dibadda ee dowladda silibiyeed ah ee maraykanka hoos udhac xooganna uu ka imaanayo muhiimadda ay washington u leedahay qaaradda afrika ayaa wax badan la iska weydiinayaa xidhiirhka aan cagaha badan ku taagnayn ee maraykanku uu xilligan la leeyahay kooxda riddada oo labaatankii sane ee lasoo dhaafay hogaamiyaasheeda ay ku ilaalinayeen kursiga villa soomaaliya hogaamiyaha dowladda silibiyeed ah ee maraykanka donald trump ayaa saacadihii lasoo dhaafay hadal lama filaan ah ka sheegay warbaahinta kaas oo aanan farxad gelin hogaamiyaasha riddada xilli muddooyinkii dambe uu maraykanka hoos u dhigayey xidhiirka diblomaasiyadeed ee kala dhexeeya nidaamka xasan gurgurte trump ayaa sheegay inaysan soomaaliya ka jirin wax dowlad dhexe isagoo gebi ahaanba dafiray sheegashada nidaamka riddada ee ah in iyagu ay matalaan dowladnimada soomaaliya isagoo intaa ku daray in xukuumadda muqdisho ka dhisan ay dalka u horseeday colaado iyo faqri wuxuu dhanka kale sheegay in kooxda riddada soomaaliya ay tahay nidaamka ugu musuq maasuqa badan ee dunida ka jira waxuuna uu yidhi isagoo u jawaabayay ilhaan cumar oo ah haweenay asal ahaan ka soo jeeda soomaaliya oo ka tirsan golaha koongareeska maraykanka dalka ilhaan cumar ay ka soo jeeda ee soomaaliya wuxuu la daalaadhacayaa dowlad dhexe oo daciif ah saboolnimo joogto ah gaajo argagixiso mar kale soo kacaysa burcadbadeed tobannaan sano oo dagaal sokeeya ah musuq maasuq iyo rabshado baahsan waxay ka soo jeedaa soomaaliya sidee bay yihiin hadda sidee dowladdoodu tahay madaxweyne ma leeyihiin golo wasiiro ma leeyihiin wax un ma leeyihiin boolis ma leeyihiin waan jeclahay dadka ka yimaada meel aan waxba lahayn ayuu yidhi hogaamiyaha cutushka ah ee xilligan hogaamiya dowladda maraykanka hadalka ka soo yaray donald trump wuxuu imaanayaa iyadoo bilooyinkii lasoo dhaafay hogaamiyaha kooxda riddada murtad gurguurtay oo lala ballaaran u galay sidii uula kulmi lahaa madaxweynaha maraykanka isaga oo weliba bixiyey lacaga laaluushaha uu siiyey xildhibaanan ka tirsan xisbiga jamhuuriga bishan sebteembar ayaa lagu wadaa in murtad xasan sheekh maxamuud uu ka dego magaalada new york halkaasuu uga qaybgalayo shirka golaha gaalada qaramada midoobe bahdilaadda kaga timid trump ayaana ku soo aaday maalmo kadib inta uusan dalkaasi ka degin murtad guurguurte ayaa bilo ka hor warqad lasoo dusiyey waxa uu madaxweynaha maraykanka ugu hadiyadeeyey deked iyo saldhigyo ciidan oo ku yaala soomaaliya balse taasi ayaanan wax jawaaba ka bixin washington oo taa beddelkeeda markaan danaynayso inay wujuud ciidan ku yeelato waqooyiga si gaara deegaanada uu ka arrimiyo maamulka riddada ah ee somalilan la taliyayaasha iyo saaxiibada gaarka ah ee trump ayaa hogaamiyaashan ku cadaadinaya in somalilan u aqoonsado dal madax bannaan uuna la yeesho xiriir toos ah kadib markii washington ay ka quusatay koonfurta soomaaliya iyo maamulada dabadhilfyada ah ee ka dhistay maraykanka ayaana diidan inuu bixiyo dhaqaalaha ku baxaa ciidamada kufaarta afrikaanta isagoo dhanka kala dhimay dhaqaalihii iyo taakuladii uu siin jiray maleeshiyaadka riddada ee danab جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا waa hagaag toddobaadkan baraha bulshada soomaalidu ay ku xidhiirto waxaa si aada loogu faafiyey wareysi uu bixiyey mid ka mid a wariyaasha ka howlgala warbaahinta ingiriiska kaasoo uu kaga hadlay xaaladda soomaaliya isagoo sheegay in dowladaha reer galbeedka ay ka niyajabeen taakuladii ay siinayeen kooxda riddada soomaaliyana ay ku socoto dhabihii afghanistaan oo mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegi doonaan guud ahaan dalka iyo magaalada caasimadda ah ee muqdisho wariyahan oo lagu magacaabo jamaal cuthmaan ayaa sidoo kale sheegay in kooxda riddada ay hayso dhabihii burburka isagoo isdultaag ku sameeyey xaqiiqda dagaalka ka socda soomaaliya waxa uuna yidhi waan qiimeeyey qiimaha markaan qiimeeyey xaaladda jirta een isbarbar dhigay kuwan xasan sheekh tiimkiisa iyo tiimkan shabaab aan fiiriyey waxaa ii soo baxay tiimkan inuu ka xoog badan yahay ka mabda adag yahay ka dulqaad badan yahay kuwan kale ay yihiin niman uun boob iyo lacag iyo dhaqaale ku jira waa inaan waxaas qiimeeyo oon dhaho nimankan maxay yihiin maxaas kuwan maxay yihiin oon isbarbar dhigo sawirka ii soo baxa wuxuu yahay markaa in ay kuwani ka xoog badanayaan kuwan kale waxa keliya ee dowladda soomaaliya hadda meesha ku hayana waa ciidamada shisheeye ciidamada shishe hadday caawa baxaan shaar way la wareegay shaki la-aan way tahay gruubkan kale ee xasan sheekh iyo tiimkiisa oo aniga ku sheegaya siyaasiyiinta soomaaliyeed wasiirada iyo madaxda hal mid ii sheeg oo caruurtiisa iyo faamilkiisa iyo waxantiisa ay muqdisho taalo ma jiraan kulli dibadday wada jiraan mabda bay aaminsan yihiin mabda islaamnimay aaminsan yihiin qofku suu raba ha u arko laakiin waxay aaminsan yihiin baan ka hadlaya mogtahay kuwan dimuqraadi inay u dagaalamayaan bay aaminsan yihiin kuwan inay islaamnimo u dagaalamayaan way kala tahay kuwan xasan sheekh waxay u dagaalamayaan dimuqraadinimo dimuqraadinimadana waa mabda xasan sheekhna wuxuu leeyahay dimuqraadinimaan u dagaalamaya kuwanna waxay leeyihiin islaamnimaan u dagaalamaya marka way kala duwan yihiin labadaa mabda baa ishaya labadii mabda laba gruub baa kala matalo ishaya soo maaha gruubkani waa gruub intaa soo dagaalamayay hob haysta inay u dhintaan waxooda raba caruurtoodii dhex fadhiya gruubkan kale dimuqraadinimada waxay sheegayaan ma aaminsana runta marka laga hadlo waxaan ay u dagaalamayaan daacad uma aha bal waan ognahay musuq maasuqa ka jira lacagta boobka dan shaksi bay inta badan wadaan laakiin waxaa laga yaabaa haddii hadda kuwan dowladda sheeganaya waxay rabaan baha aaminsan ay daacad u ahaan lahaayeen waxaan aaminsan inay iska celin lahaayeen laakiin wax ay aaminsan yihiin oo ay u dagaalamayaan ay ku dhimanayaan ma jiro nin walba lacag buu rabaa carruurtiisa inuu dibadda wax ku baruu rabaa waa aniga kuleba nimankan waxay u dagaalamayaan iyo waxa ay yihiin iyo mabda'ooda iyo waxay u dhimanayaan iyo nimankan way kala way kala fog yihiin marka qiimeyn baad samaynaysaa labada gruub ee ishaya waxay kala yihiin waa sida ma daawataa dagaaladoo kale feerkii ma daawataa feerka iyo haddaad daawato mmada ama dadkan isdagaala markaad fiiriso dad baa jira analysis sameeya ama ama qiimeyn sameeya soo maaha dagaalyahan kanay daawanayaan kanay daawanayaan mid walba wuxuu ku fiican yahay wuxuu ku liitay sheegayaan sawir baa usoo baxaya hebel baa badinaya dagaal baa meeshii ka socda laba gruub baa ishaya soo maaha labada gruuba ishayay ani markaan wariyaha ilaahay caqli isiya waan qiimeyn gruubkan gruubkan waxaan leeyahay gruubkaasba xoog badan dembi ma ah taa in dad- dadku fahmaan baa la rabaa ma ogtahay marka weriye markaan lahay dembi ma hadday dembi tahay waddankanaa la igu xidhi lahaa ma garan.
adigu aragti maxaad ka qabtaa ma shabaab shabaab waa urur islaamiyiin ah oo dagaalamaya oo soomaali ah oo halkooda joogo maxaan ka qabaa anugu marka ma dembi baa inaan dhaho al-shabaab mujaahidiin wey? sheega inay rabaan inay qabsadaan soomaaliya marka gobol bay Waa.
qabsan iyo muqdisho ay qabsan iyo kan iyo Mhm, macmaano ay mhm, sheegaysa ma jiro.
mhm.
laakiin ma qarsoona mabda'oodu inay tahay in ay soomaaliya qabsadaan marka dhibabka jira waxay tahay runtaa la isdiidsiinaya marar badan xaqiiqdaa la isdiidsiinayaa jirta waxyaalo badan waxaa jira dadku ay isdiidsiinayaan oo xaqiiq aho jirta anu markaan wariye ahay waxaa xaqiiqda aho maan sheegaya dowladda soomaaliya ciidamada shay maxay u joogaan hadday isku filan tahay adu isweydiin hadday dowladda soomaaliyeed iyadu is ilaashan karto soomaaliya danaha soomaaliya ilaalin karto ciidamada shay maxay u joogaan meesha taasaa jawaabku siinaysa maaha waxay u joogaan inay ilaaliyaan xasan sheekh iyo dowladdaas bay u joogaan wax kaloma joogaan marka waa Waa- waa waxyaalaha xanuun soomaalidu badan tahay.
isdiidsiinayaan Waa bay xanuun ka badan mid ya waa arrin xanuun badan shayaa ku ilaalinaya dowlad ma tiidda waxaan ku leeyahay ciidamada shisheeye maxay u joogaan hadday baxaan maxaa dhici inay dowladdu meesha ka baxdo Ah, xaqiiqda jirtaa saas marka maanta xaggee la joogaa dhulkii shabaab waa laga qabsaday ilaa hadib bay u wada qabsadeen sooma marka laakiin xasan qabow- xasan sheekh markuu qabsaday Mhm.
dow- eh, soomaaliya Mhm.
muxuu lahaa
laba sana u safeynaya awey imsuu joogaa hadda meesha waxaan ku leeyahay been baa la isku sheegayaa marka mar walba anu waxaan ku celceliyaa dadku siday rabaan ba ha u fasirtaan Mhm.
anu wariyaan ahay dhibna iguma haysto qofku inuu suu raba u fasirto anu saan u arko xaqiiqdan sheegaya ilaahay igu ogyahay Eh, bini aadamkuna isku mid ma aha mana dhihi karo qofkan maxaad saa ugu fasiratay dembi ma ah saan aniguba u leeyahay wixii sawir ii soo baxa inaan sheego dembi ma aha baan anu aaminsanahay qofkaa kale soomaaliga inuu dhaho sidaas weeye jamaal dembi ma ah been wuxuu raba ha sheego laakiin midda jirtaa waxay tahay dadku waxaa la rabaa soomaalida ah inay runta usoo noqdaan intaad runta isdiidsiinayso waxba kuma hagaagayaan cudur markuu qofka hayso in la ogaado ma ah wuxuu yahay markaasaa la daweyn karaa laakiin adoo lug ku xanuunaysa haddii madaxa lagaa daweeyo ma waxba hagaagi bulshada soomaaliyeed waxaa la rabaa inay dib isugu soo noqdaan ay dhahaan war aan ku celceliya mar walba laakiin markuu qof soomaali a leeyahay nin uganda ka yimid iyo nin etoobiya ka yimid iyo nin burundi ka yimid ha iga ilaaliya cali iyo cabdi oon dugsi qur-aan soo wada dhiganay isku fasal soo ahayn deris ahayn ilmaadeernahay baa layga ilaalinayaa waxay ku tusaysaa dadkan inay yihiin dad daciifa oo aad u liitay ku tusaysaa maraykankii iyo reer galbeedkii culaysyo kaloo badan baa ku yimid oo china iyo russia iyo oo ka weyn nimankan culays ka weyn baa ku yimid ta kale gobolkii baad moodaa wadamo kaloo badan inay burburayaan reer galbeedku marka marka la fiiriyo soomaaliya ma rabaan sheekadan inay sii socoto dantuna uguma jirto waxaa kale oo dhiirigelin siisay afghanistan maraykanku waaguu joogay labaatan sanay dagaalamayeen soo maaha intaasoo askari baa kaga dhimantay intaasoo bilyan baa kaga baxaysay bishi markay kasoo baxeen shilina kagama baxo askarina kagama dhinto wayna ka nabadgaleen syria sidaasoo kale reer galbeedka marka iyada oo war on terrorist kasoo dhammaaday culayso kaloo china iyo russia iyo india ay awood soo yeesheen wadamadii dariska ah ay isku dhex yaaceen ay ka baqayaan nimankan islaamiyiintu inay saameyn ku yeeshaan waxay dantooda u arkaan in laynkan ay iska soo xidhaan soomaaliya oo al-shabaabkaas taasna waxay keenaysaa marka in taageeradii ay dowladda u hayeen ay ama yareeyaan ama ka joojiyaan taasna waxay keenaysaa in ay shabaab ku qabsadaan soomaaliya halkaasay ku dhammaan sheekadu saan anigu u arko markaan Mhm.
qiimeeyey een, reer galbeedkii iyo dowladdii soomaaliya iyo shabaabkii iyo wadamadii dariska iyo iyo kuwii carabta iyo markaan saa u fiiriyay sawir waxaa ii soo baxay ah Mhm.
in sheekadan ugu yaraan koonfurta iyo gobolada dhexe ay kusoo gabagaboobi in ay al-shabaab la wareegaan maamulka wadadii ay afghanistaan martay bay mari soomaaliya عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا waa hagaag markan waxaad ku soo dhowaataan xubintii dhacdooyinka toddobaadka iyo walaalkeen khaalid xasan waad mahadsan tahay abu xasaan bismillaahi raxmaan raxiim kusoo dhawaada dhegaystayaal xibinta dhacdooyinka toddobaadkan ciidanka gumeystaha yuhuudda ayaa toddobaadkan magaalada khaza kusoo qaaday duulaan ballaaran oo xoogan iyagoo dadka shacabka ah ku qasbay inay ka barakacaan deegaanada dhaca waqooyiga xaalad adag ayaa laga soo sheegayaa waqooyiga magaalada khaza waana maalinkii saddexaad oo gebi ahaanba ay go-an tahay isgaarsiinta iyadoo aysan jirin cid soo tibinaysa waxaa ka socda qaybo ka mid ah marinka in ka badan toddoba boqol oo kun oo qof ayaa toddobaadkan gudihiisa la barakeeyay halka ay shahiideen boqolaal kale tirada guud ee shuhadada tan iyo toddobadii oktoobar waxa ay maraysaa lixdan iyo shan kun hal boqol toddobaatan iyo afar qof halka uu dhaawacuna kor u dhaafayo boqol lixdan iyo lix kun sida ay sheegayso waaxda caafimaadka qidaaca xafiiska warfaafinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa warsi xaafadeed uu soo saaray ku beeniyey war ka soo jeeray taliska ciidamada siliibiyiinta maraykanka ee qaaradda afrika ee africom taliska siliibiga ah ayaa war uu soo saaray ku sheegay in duqeyn ka dhacday gobolka sanaaga uu ku dilay xubin ka tirsan mujaahidiinta nuqul ka mid ah war-saxaafadeedka mujaahidiinta ayaa lagu yidhi sidaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xaqiijinaysaa shaqsiga ay siliibiyadu ugu duqeeyeen deegaanka baran inuusan ka tirsanayn xarakada islamarkaana eedeynta ay soo jeediyeen ee ah inuu hubka u soo iibin jiray mujaahidiinta ay tahay been abuur aan sal iyo raad toona lahayn oo loogagu leeyahay in lagu baneysto dhiiggiisa iyo dhiigga waxgaradka soomaaliyeed dagaalka ka socda ismaamulka amxaarada ee u dhexeeya ciidamada ka amar qaata abi axmed iyo maleeshiyaadka mucaaradka ee faano ayaa la soo wariyey inuu saameyn weyn ku yeeshay waxbarashada gobolkaas malaayiin arday ah oo wax ka dhigan jiray iskuulada ismaamulka amxaarada ayaa la soo wariyey inay waxbarashadoodii ka tageen kuwaasoo aan gebi ahaanba fariisan sana dugsiyeedka cusub malan isdhasiya oo ah madaxa xafiiska waxbarashada ismaamulka ayaa shaaca ka qaaday in tirada ardayda sanadkan iska soo diiwaangelisay guud ahaan gobolka ay ka helyihiin saddex milyan oo ruux waxa ay tilmaamtay inay jiraan in ka badan ilaa afar milyan oo arday ah oo ku nool ismaamulka amxaarada kuwaasoo aan weli kusoo laaban waxbarashadooda ilo kale oo laga helayo gobolkaas ayaa tilmaamaya in baxridaar oo xarun goboleed u ah ismaamulkaas ay ka jiraan dugsiyaha winaya oo aan waxba laga baran halka sidoo kale magaaladaas ay ku sugan yihiin arday aan weli isdiiwaan gelin arrimahan ayaa lala xiriiriyey xaaladaha dagaal ee uu gobolku uu ku sugan yahay labadii sano ee lasoo dhaafay halkaas oo ay ku dagaalamayaan ciidamada faano ee mucaaradka ah iyo kuwa milatariga dowladda xabashida ethoobiya dhibaatada ka taagan magaalada alfaashir ee xarunta u ah gobolka waqooyi ee daarfuur ayaa marba marka ka dambeysa kasii diraysa waxa ayna hadda maraysaa meel aad u daran markii la waayay marooyin dadka dhinta lagu kafano dhakhaatiirta ka howlgala alfaashir ayaa sheegay in garfantu ay gabaabsii ka noqotay magaalada taasina waxay dadka ku qasabtay inay isticmaalaan baco ka samaysan balastik si ay u asturaan meydadka wargeyska suudaan taliibuni oo soo xiganaya laba dhakhtar oo ka howlgala cisbitaalka sacuudiga ayaa sheegay in gebi ahaanba aan alfaashir laga heli karinin wax karfan ah taasna ay keentay in dadka deegaanka isticmaalaan buuco si ay ugu daboolaan dadka dhintay waxay tani imaanaysaa xilli magaalada ay muddo bilo ah go'doomino walba ah iyo weeraro joogto ah ku hayaan maleeshiyaadka fallaagada rsf ee uu maaraadku taageero kuwaasoo dadka shacabka u adeegsada hubka noocyadiisa kala duwan taasoo sababta inay dhintaan dad badan oo rayid ah toddobaadkan wuxuu dib xoogan ka kacay warshad lagu farsameeyo joodarida oo ku taala magaalada buurama lama oga sababta keentay in dibkaas ka kaco warshada joodaryada ilaa iyo haatanna lama shaacin khasaaraha ka dhasha dibkaas oo xilli dambe lagu guulaystay in la damiyo kadib markii qaybaha kala duwan ee bulshadu ay ka qayb qaateen diminta dibkaas suuqyada iyo goobaha ganacsi ee soomaaliya iyo sidoo kale dhulka kale ee ku hoos jira gumaysiga habashida ethoobiya iyo kenya ayaa gubashadu aada ugu soo badatay sanadihii u dambeeyey iyadoo ilaa iyo haatanna aan la ogeyn islamarkaana aanay jirin cid baaritaan rasmi ah ku samaysay sababta rasmiga ah ee keentay gubashadan joogtada ah ee ku socoto suuqyada soomaaliya xibintii dhacdooyinka toddobaadkana waa naga intaas aan dib idinkuugu celinno walaalka xasan cabdiraxmaan abu xasaan si uu halkaas inooga sii wado qeybaha nooga haray barnaamijka جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا waa hagaag markan iyo hiiraan rawdada al abraar waa rawdo waxbarasho oo ku taala degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan rawdadu waxay bixisaa waxbarasho taya leh waxayna buuxisay kaalin waxbarasho oo baahi weyn ay u qabeen bulshada degmada buqa qable taasoo ahayd in la helo goob waxbarasho oo carruurta ka yar shanta sano ka dhista ama ay ka bartaan qoraalka iyo akhriska rawdada al abraar oo hadda shaqaynaysa muddo laba sano ah ayaa waxaa ka qalinjibisay saddex dufcadood oo tiradoodu ay gaaraysa sagaashan iyo laba arday oo da-doodu ay ka yar tahay toddoba sano islamarkaana qoraya kelimaad weliba oo loo yeeriyo sida aayaadka qur-aanka axaadiista iyo kelimaadka kale ee carabiga dhowaan waxaa degmada buqa qable ka dhacday xaflad lagu maamuusayay dufcada labaad iyo midda saddexaad oo dhammaysatay qoraalka iyo akhriska waxaana munaasabada ka soo qayb galay marti sharaf kala duwan maamulka rawdada al abraar ustaad cabdisamed shuuriye oo goobta munaasabada ka hadlay ayaa sharaxaad ka bixiyay aasaaska rawdada al abraar بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الله سبحانه وتعالى يا مهد اسكال عليه نقصه كلمي مجمعا آت وبركاته بدن وأيكو قلن جميعا دفعاتي لبات يو سدحات روضة الأبرار Een, anigoo ku hadlaya magaca maamulka rawdada al abraar sida aad ogtihiin rawdada al abraar waxaa la furay muddo ku siman laba sano ayay hadda socotaa dufcadii saddexaad iyo labaad ayaan hadda u fadhinaa qalinjiminteedii dufco hore ayaa hore u soo baxday oo ahayd soddon arday rawdada sida aad arkaysaan ilmaha waxaa la baraa adkaarta qur-aanka tawxiidka salaada iyo tarbiyada dhan ayaa laga dhisaa ardayga si uu u noqdo arday mutakaamil ah sidoo kale ardayda maalmaha khamiis iyo jimcada qaybtii hore u dhammaysay ee rawdada al abraar dufcadii ugu horreysay ahayd iyadana waxay qaataan khamiis jimcade waxaa la siiyaa maadooyin maadi ah sida soomaaliga ee xisaabta oo kale ardayda marka guud ahaan rawdada al abraar markii laisku daro waa boqol afartan arday waaye oo iskugu jiro gabdho iyo wiilal haddana inta shahaadada qaadanaysa iyo intii hore u qaadatay markii laisku darana waxaa waaye sagaashan iyo laba arday waaye oo soddonkii hore iyo hadda lixdan iyo laba hadda diyaar eh oo qaadanaysa shahaado marka waxaan leeyahay dadka muslimiinta ah ee kasoo qaybgala xafladan waa ujeedaan wax soo saarka rawdada al abraar qof walba waxaan leenahay ardaydaada iyo ubadkaada inaad wax bartid ood waxbarasho geysid ardayda waad arkaysaan qaar shan jir waaye qaar lix jir waaye oo maanta wixii loo qoro akhrinaaya eena qoraaya marka guud ahaan ardayda hadda inta bandhigii aan ku talagalin intan yar waaye laakiin inta guud ahaan kulli waa isla qabaan oo qof kasta oo wax loo qoro oo akhri la dhaho waan akhrinaaya waana qoraya marka guud ahaan waxaan leeyahay allah ayaan u mahadinaynaa iyo waalidiintii dhashay owlaadaas oo nagu aamineen oo rawdada usoo dhiibteen iyo maclumaadkii juhdigii ku bixiyey iyagoo haweene xaafadooda waxawaaye dankas u taalo ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ugu baryaynaa inuu xaajaadkooda iyo doonahooda u gudo carruurtana ilaahay u fududeeyo ee qur-aanka ay baranayaan iyo tacliinta ilaahay u furo hadda insha allahu tacaala waxaan ballanqaadaynaa qeybaha kale oo ardayda u dhiman oo waxbarashadooda in hore usii wadi doono oo qur-aankooda usii socon doono oo jadwal iyo waxawaaye wax looga talagalay lagu wadi doono insha allahu tacaala kelmadeyda intaas ayaan kusoo koobayaa hada wabilahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sidoo kale waxaa goobta munaasabada bandhig cilmiyeed cajiiba ka sameeyey labada dufcadood ee dhammaysatay qoraalka iyo akhriska ما هو التوحيد هو إفراد الله بالعبادة من أقسام التوحيد ثلاثة الألوهية الربوبية الأسماء والصفات ما الرب ربي الله ما دينه ديني الإسلام ما نبيه نبي محمد صلى الله عليه وسلم بما عرفت ربك بآياته ومخلوقاته لماذا خلقنا الله خلقنا لنعبده ولا نشرك به شيئا dhanka kale waalidiinta buuqa qable ayaa iyagana dowr ku lahaa kelimaadka munaasabadda aabe axmed xaaji xuseen oo goobta ka hadlay ayaa boogaadiyey waxqabadka rawdada al abraar ikhwaani fi lcaqiida assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu galabta waxaa farxaddii ah xaflad aan ka qayb galatay ugu qiimaha badneed arday macnaha qalinjibinaysu arki jirnay dad waaweyn oo arki jirnay laakiin caruur shan jir lix jir ah oo qalinjibinaysu ay kow runti waana wax aad loogu farxa aad iyo aad waa qanacsannahay markaan waalidiinta magacooda ku hadlo aadaan qanacsannahay waxaa mahad iska leh bacdallaahi macallimiinta dadkaan soo tarbiyeeyey teeda kale dugsiga koowaad oo cunug wax ku barto waa dugsiga hooyada waay cunug marku dhasho wuxuu ka soo baxaa dugsiga hooyadiis hooyada waxaa ku xiga waxaa waa tarbiyadan maaragtay oo rawdada ama asiilid waxa la yidhahda ku xigto ee runtii cunug afar jir oo wax laga dhaadhiciya qalbigiis waa saliim waa wanaagsan yahay ee wuxuu diyaar u yahay in waxbarashada kale u gudbo runtiina cayaar kuma imaan cunug intaas la eg qofki wax soo baray manaha waxaad aad loogu mahadi waaye waxaa kaloon leeyahay carruurta aan guryaha ku hayno oo kuwaan ku da'da ah insha allahu tacaala waa aragteen manaha wanaagga iyo maaragtay akhlaaqda iyo meesha ka socoto cunug yaroo afar jiroo ka sheekaynaya siirada rasuulka sal allahu alayhi wasalam ee adkaar oo qoraayo akhrinayo insha allahu tacaala waa waxa wax la arki jiri ma aha runtii indhaha ku doogsanayo indhaha maarata aad ugu doogsanayo carruurtaas oo kale waa ku qanacsannahay boqolkiiba boqol macallimiintan ajir axsanaad allaha ka siiyo wabilahi towfiiq sheekh yuusuf macalin cabdiraxmaan oo ka mid a culummada wilaayaadka islaamiga ayaa lagu soo dhoweeyey mikrofoonka rawdada al abraar روضة الأبرار يا الآدو داير وكقلن جبينيا حق كتابة يا حق أقرس القراءة والكتابة نعمة وين إلهي سبحانه وتعالى ونسي وي أولادنا قدهان ودكتين ولا ليال ونعمة الله سبحانه وتعالى نقول نعمية waxaanagu kaansan karna maaha waxoog iyo xeelad aan ku keeni karna maaha waa fadli alla subxaana wata ilaahay baa na siiyey oo noogu gargaaray waajib baa markaa naga saaran waalidka waxaa saaran waajib tujaaha awlaadihim in awlaaddii ay tarbiyeeyaan tarbiya saalixa oo inta ay yar yihiin ay tarbiyayaan baa waajib ku ah waad ogtihiinoo canuga markuu dhalanayo guud ahaan fitra islaamiyuu ku dhalanayaa tawxiiduu ku dhalanayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay maa min mawluudin ilaa yuuladu cala alfitra fa abawaahu yuhawidaani oo yunasiraani oo yumajisaani ilmaha wuxuu ku dhalanayaa fitra fiican iyo tawxiid alla aqoonu ku dhalanayaa waxa bedelaya yahuud ka dhigaya ama majuus ka dhigaya ama nasaaro ka dhigaya ama islaam ka dhigaya waa labada waalid wey aabbahi hooyada wey wixii aabbada hooye ay yihiin buu noqonayaa marka cinaaya gaar in la siiyo oo si gaara waxaa weeyaan juhdi loogu bixiya ayaa waajib nuga walaalayaal waalidka wuxuu ku xisaabtamaya waa carruurta carruurtaada ku xisaabtamaysaa mustaqbalka ilmaha kuu shaqayn doona ilmahaada waxaan kuu qaban doona waalidka wuxuu ku cilmuhu ku xisaabtamayaa inuu aakhri adduunma anfaco see kugu anfacaya aakhri adduunba see kugu anfacaya wuxuu kugu anfacayaa markaad toosiso suluuggiisa iyo dhaqankiisa aad hagaajiso tarbiyo fiican aad tarbiyayso markaasuu ku anfacayaa dhanka kale nabadoon moxamed sheekh yuusuf oo ka mid ah nuqabada wilaayaadka islaamiga iyo nabadoon cali maxamed cusmaan abow caaisha oo iyagana goobta ka hadlay ayaa ku booriyey waalidiinta degmada buqa qable in ubadkooda waxbarasho ay u geystaan rawdada al abraar awalan allah subxaana wa tacaala ayaanu mahadcelinaynaa naga dhigay muslimiin bacdallaahi waxaan halkaan ugu mahadcelinaynaa guud ahaan iyo gaar ahaan xaraga shacol mujaahidiin iyo wilaayada islaamiga hiiraan khaasatan qismu tarbiya wa tacliim intaa kadib waxaan halkaan aydan ugu mahadcelinaynaa maamulka rawdada mucallimiinta iyo mucallimaadka iyo ardada maanta oo ilaahay nasiib ugu dhigay inay qalin jibiyaan caqligaan arkayno quruxda badan ee xambaarsan cilmiga funuuntiisa kala duwan hadday tahay kitaabo iyo hadday tahay qiraa'o ayagana waan mahadcelinaynaa intaa kadib walaalayaal waxaan u sheegaynaa ummadda muslimiinta ah nimcada maanta aan haysanno dad fara badan ayaan heli karin aan awoodin carruurtooda in da'dan wax ay ku baraan ilaahay diintiisa inay baraan inay maxaa la yidhaahdaa ay bandhigan soo sameeyaan dad fara badan ee deris nala ah ama gobollada soomaaliya nagu dhadhow degan ayaan heli karin nimcadan ilaahay una siiyey waxay u baahan tahay shukri fara badan iyo in maxaa la yidhaahdaa ay la daa'imo sidaanoo kale ardadii loo keeno maxaa la yidhaahdaa ee madarasooyinka sidaan ognahay ma dhicin manan arkin arday afar jir ah tawxiidkii siiradii maraatibuddiin sidaan u diyaarinaayo afar jir shan jir lix jir ani hadda ma arkaba toddoba jir qof aan dhihi karo ima muuqanin ardadaas culummada ah ee da'da yar waxa ay soon bandhigeen waalidiin fara badan oon garanayn ayaa la helayaa intaasna waxaa lagu gaaray da'da yar oo wax lagu baray iyo juhdi lagu bixiyey waxaan si khaas ah ugu mahadcelinaynaa anigoo naftayda ka mid ah waalidiinta ilaahay subxaana wa tacaala ayaanu mahadcelinaynaaye bacdallaahi mucallimiin iyo mucallimaad ee rawdada ka howlgalay dafcadii hore iyo dafcadaanba waxaan dhihi karnaa hadday soddon ahatii hore tanna ay tahay lixdan iyo dhowr meeshaas waxaa ka muuqanaya tadawur ama horumar oo wax ilaahay loogu mahadiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahadi u sugnaatay allaha meeshan isugu kaana keenay xafladan cajiibka badan oo qiimaha badan waa xaflad cajiib badan ilaahaas ayaa ku mahadsan waxaa mahadsan nimankii ka shaqeeyey arrintan ayada juhdiga faraha badan geliyey geliyey maaragta ardada maaragtay oo yaryarka ah waalidiintii keenay iyaguna aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin intaa kadib warka ma rabo inaan badiyo waa soo koobayaa waxaan leeyahay ardada yaryarka ah ee saqiirada ah runtii maa shaa allahu kaana ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ayaan ku xamdinaynaa ilmahan yaryarka ah ee cardiga quruxda badan soo bandhigay waxaan leeyahay insha allahu tacaalaa arrintan oo kale waa arrin laga masayro oo masayrku mar ayuuba fiican yaho ninka kaa cilmiga badan haddii aad tidhaahdo ka daba tag runtii masayr wanaagsan waaye marka waxaan leenahay inta yar oo ka maqan meesha oon weli ardadooda keenin ha arkaana waxan maasha allahu ayaan mar labaad ku celinayaa waa xilligii ugu fiicnaa wixii maanta ay fahmaanne waxaan rajaynaynaa in ay noqon doonaan culummo ama ducaad maanta ummadda soomaaliyeed ducaad u ah ama islaamkao dhan meel kastuu joogaba waxaan leeyahay insha allahu tacaalaa arrintan ayadaa waalidiintu aad iyo aad ayay u dadaaleen wayna ku mahadsan yihiin juhdi badan ayay geliyeen marka waxaan leenahay arrintan ayadaa ilmaha yaryarka ah ee qalinjebiyey maaragtay arrinta ayadaa hay sameeyeen ha la weeleeyo oo maaragtay cinaayo gooniya ha la saaro si aanay u iloobin waxa ay barteen waxa kalena insha allahu tacaalaa waa u siyaadi doonaan rawdada al abraar oo hoos tagta maktabka tarbiyada iyo tacliinta ayaa laba xarun ku leh degmada buqa qable waxa uuna maamulka rawdada inoo xaqiijiyey in qorshaha ay ugu jirto in faracyo al abraar ah ay ka furaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan
ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii raadraaca toddobaadka oo qodobo kala duwan oo xiise leh aad ku dhagaysateen aniga ayaa barnaamijka in la socodsiinaya qaar ka mida wariyaasha andalus ayaa igala qayb galay barnaamijkan mid la mid ah toddobaadka soo socda intaan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد